asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta gobolka shabeella hoose waxaa ka dhacay kamiin xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadeedu ay u dhigeen qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ee askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay kamiinka kuwo kalena waa lagu dhaawacay haddaba waaliga walaayada islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaan arrimahaas ka wareysanayna waali marka hore kusoo dhawo idaacadda islaamiga alqur'aan waa dhowah jazaak allahu khayran calaykum salam waraxmatullahi barakaatu waa dhowah walaal
sidee bay wax uga dhaceen maanta gobolka waxaa nagu maqaalay in ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay jidgal u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka khasaarin ay gaarsiiyeen marka bal noo faahfaahaya qaabka waxu dhaceen
alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam walaalka waa sax maanta waxaa ka dhacay dagaal makamiin dagaal isu bedelay inta u dhexayso degmada afgooye iyo deegaanka tixsiile gaar ahaan goob loo yaqaano doonweyne ayaa wuxuu ka dhacay dagaal cadow ilaahi subana wataala meeshiis ku socdaalay loogu dhigay khasaa'ir fara badanna ilaahi subana wataala uu gaarsiiyey haniimahana waxaweyaan waa laga qabsaday dhaawacna wuu gaaray alxamdulilah ilahna ku mahadsan jazaak allahu khayran
marka muxuu leegayahay khasaaraha la gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka haddaad noo faahfaahiso inta aan xusi korno cadowga ilaahi subana wataala khasaa'irka gaaray waxaa ka mid ah waxaa ka baktiyey lix murtad ah waxaa kaloo goobta looga dhaawacay sagaal murtad oo kaleeta goobta looga dhaawacay waxaa kale oo laga qabsaday gaadiid gaadiid kale waxyaale ay soo gaarteen waa jirtaa meydadkii ma qaateen mase way ka carare dabcan kulley beertii lagu dagaalamay ay yaaleen meydadkii baktigii cadowga waxaweyaan laga dilay waxaa iidan xusid mudan in dee laga qabsaday gaadiid gaari cabdibile ah oo qori shiikale nooca loo yaqaano soomaalida u taqaano uu saaran yahay ayaa gacanta loogu dhigay oo bad qabo ayaa walaalaha gacanta waxaweyaan gacantooda soo gaday ilaahi subana wataala ayaan ku mahadsan oo marka gaarigaas maanta gaariga caawa marka waxaa haysta ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin oo dhashii ku saaranya ha walaalo waa sax gaarigaas waxaa haysta dee walaalaha gacanta ku dhigay cadowgaas ayaana laga qabsaday cadowga sidaa la socoto meelahaas iyo deegaankaas inta badan waa ku socdaalaan walaalahana kamayn ayay u dhigaan sida wararka aan ku helayno wararkooda iyo bixitaankooda inay beri meesha ku socdaalayaan xali saq dhexe sideed saac walaalaha soo gaaray qorshahaas ayaanay sameeyeen ilaahay subana watacaalana waafajiyey wayna ku guulaysteen weliba waxay kasoo kala baxeen degmada afgooye kuwa gurmud ah ayaa kasoo baxay dhinac kalena dhinac beledowlena kuwo kale ayaa ka yimi gaaray waxayna wadeen galbinayaan gawaari sahay geysay beledogle cadowgaas labada meel kasoo kala baxay labadana way jabeen ilaahay subana watacaala ku mahadsan labadoodana meelihii ka kala yimaadeen ayay u laabteen marka laba meelood baa lagula dararamaya oo isu dhow waa hal meela loogu dhigay kuwii gurmadkana dee mugtahay soo baxay oo soo aaday nimankan galbinayay iyagana waxaweyaan kamiin ayaa loo dhigay kuwan kalena waxaweyaan waa meesha lagu helay waadi deegaan aan kala fofogeynaya waxaweyaan kamiinka loogu wada dhigay deegaankaas ayaan lagu beegsaday ilahi subana wataala ku mahadsan labadoodna waxaweyaan barta ay ka kala yimaadeen ku laabteen marka ciidankani muqdishoay marka hore ka yimaadeen beledogley waxay geeyeen sahay ayay geeyeen halkaas oo ciidamada maraykanka iyo kuwa ay tababarteen ee danab joogaan muqdishoay u laabanayeen miyaa xilliga weerarka lagu qaado ha halkaas ay u laabanayeen waxay rabeen inay ciidankii mogtahay gawaaridii sahayda keentay inay celiyaan saa la socoto cadowgan degaan beledoogle in badan dee wuxuu isku dayahay sahay inuu gudbisto weliba sahayda dee qaabka u gudubto waa la yaqaanaaye dee sahayda waxay ku gaartaa guluf ciidan iyo iyo waxaa la daba dhigaa iyo mogtahay iyo ciidan ilaalinaya ee la daba dhigaa gawaarida sahayda geenayso waxaweyaan walaalahana in badan ayay meesha ku beegsadeen jidgooyin badan ayaa loo dhigay waxaweyaan si fudud kuma gaarta sahayda u gudbayso maalin kasta waxaweyan waa lagu beegsadaa waana lagu naafeeyaa marka waa in dhii ka baxo si raashin ay u helaan haa si raashin ay u helaan ama sahay ay u gaarto ama shidaal ay u helaan waa in dhiig badan uu ku daato ama dhiig badan u quuraan ay ku gaartaa waxaweyaan waa ka go-een waag hore diyaaraday waxba marku keysan jireen way u suurageli weysay wadada inay marsadaan waxaweyan isku dayeen dad kale inay adeegsadeen isku dayeen inta way u suuragelila adahay walaalahana mar kasta waxaweyaan cadowgaas inay naafeeyaan dhuunta ay ka jaraanna waxaweyaan waxaweyan qorshihiisa markastaba kama zuulayaan haddana way ku jiraan insha allah
ciidanka dowladda federaalka ee gobolka shabeellaha hoose jooga qaar ciidamada uganda la shaqeeyaan qaarna waaba kuwan maraykanka ku shaqaysanayo maxay tahay fariinta aad u dirayso ciidankaas kolley fariinta aan diraya waxay tahay
iyaga iyo kuwa lamidka ah iyaga iyo kuwa lamidka ah ee mogtahay indhaha u ah ama caratuurka u ah ee cadowgan saliibiyiinta ah ee soomaaliya ku sugan ama ha noqdaan afrikaan ama ha noqdaan amerikaan waxaana kuwa carituurka waxaan leenahay kolley dee wax badan ay ku tusaale qaataan ama dhibaatooyin badan waxaan way la kulmeen waxaan leenahay ka daaya dhibka dadka muslimiinta a ku haysaan diintiina usoo laabta ilaahay subxaana watacaala u toobad keena muslimiinta ka mid noqda haddii kale waxa weyaan gacanta mujaahidiinta ku bixi doontaan idinkoo dulleysan bal iska daya xataa xerooyinka isaga gaar ay u degan yihiin murtadiinta iyo kuwa waxa weyaan gaalada asalka ay degan yihiin waxa way kala duwan tahay nolosha ay ku nool yihiin waa nolol mugtay ciriiri ay ku nool yihiin cabsi iyo meel mugtahay dayacan ayay ku nool yihiin waxa noloshaas ka soo baxa macnaa cadaabka adduunya oo kan aakhira ku sugaysanna waxaa ka soo baxa diinta ilahi subxana wataala usoo laabta ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin howlgallo kala duwan ay fuliyaan gaar ahaana gobolkan marar kala duwan ayay weerre weerre ayay joogto u fuliyaan dhadiga iyo maaragtay dhaxanta ayay taagan yihiin had waliba maxay tahay fariinta aada u dirayso maxaad leedahay walaalaha waxaa leenahay jazaahum allahu khayran ilaahi subxana wataala cimrigooda iyo caqligooda iyo waxa weyaan diintooda allah u barakeeyo diintana allah u xifdiyo waxa weyaan dadaalka ay muujinayaanna ilaahi subxana watacaala ka ajirsiiyo si gaar waxaan ugu mahadnaqayaa raggii waxa weyaan saakay howlgalkaasi fuliyey ee cadowga halkaas ku beegsaday iyagana waxa weyaan jazaahum allahu khayran ilahi subxana watacaala waxa weyaan diintooda u xifdiyo waxaa leenahay maanta waxa weyaan sharaf iyo cizi waxaa un ku noolaan karo qofkii diinta ilahi subxana watacaala u dagaalamo oo cadowgiisana iska dhiciyo waxaa leenahay haka daalina cadowga ilahi subxana inaad iska dhicinaysaan waxa weyaan muslimiinta aad difaacaysaan ku dhaqanka shareecada islaamia difaaca haka daalina ilaahi subxana watacalana waxa weyaan ka ajar raasada insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in mugtahay ma'waagiina iyo meesha aad waxa u hoya doontaan qiyaamo inay janno noqon doontaan alla aan ka rajaynaynaa marka walaalahan waxaa leenahay jazaahum allahu khayran khutada iyo mugta iyo qorshaha iyo markasta ay waxaweyan u diyaarinayaan cadowgaas ay ku naafeyn lahaayeen eena ugu difaaci lahayeen oo ummadda cirdigooda ay ugu difaaci lahayeen ilaahi subxana watacaala ha ka ajirsiiyo jazaahum allahu khayran ugu dambeyntii dadka gobolka ku dhaqan dhibaatooyin badan baa loo geystay ee shacabka waxaan la soconaa in ciidamada shisheeye ay qaarkood degan yihiin beerihii dadka shacabka ay lahaayeen marar kala duwan inay xasuuqyo geysteen ciidamadan danab ee maraykanka uu tababartay iyo maraykanka qudhiisu inay weeranto soo qaadeen marar kala duwan dad shacaba lahaayeen maxay tahay tilaabada marka la gudboon dadka ee gobolka ku dhaqan iyo kuwa lamidka ah dhibaatooyinku ay sidaan oo kale ku socdaan walaalo jazaaka allahu khayran ciidankan cadowga ilaahi subxaana watacaala ah ee degan beledoogle ama xerooyin ka mid ah gobolka shabeelle hoose degan waxa weyaan dhibaato fara badan ay dadka muslimiinta u geysteen hadday noqon lahayd dhac dil kufsi inta way u geysteen waxyaalaha la xusi kara waxaa ka mid ah markay wadooyinka ay marayaan dadka shacabka dhibaato fara badan ay u geystaan waxaa marar badan dhacday iyagoo mugtahay meelo maraya in dad muslimiin ah oo iska beerafalata ah intay isku xireen miino ay haddana kusii qarxiyeen gawaari badan waxa weyaan ay gawaari kale jeersiiyeen dad noolnool ay gawaari jeersiiyeen waxaa kale idan dadkii beerahoodii oo mugta ay tabcanayeen oo noloshoodii ay ka raadsanayeen inay xero ciidan ka dhigteen waa dhibaatooyinka mugta aan la soo koobi karin ee cadowga ilahi subana watacaala ee dadka muslimiinta ay u geysteen maanta waa ka sheekayna haddana lama soo koobi karo dhibka ay ka geysteen kolley waa u sajeelan tahay walaalaha mujaahidiinta ee rabo dadka muslimiinta cirdooda inay difaacaan marka waxaa leenahay dadka muslimiinta ah wax badan ay ku tusaale qaateen wayna arkeen moogtahay dhib badan oo cadow u geysteen goobjoog ay u haayeen maalin kasta calaacal iyo moogtahay cadow iyo moogtahay inaa calaacalno oo yihahdo dad afrikaan ama dad kaloo meel kasoo duulaan wax dhibaateeyey annagana aan gacmaha saarsanno sax ma noqonayso waxa weyaan duulaanka iyo cadowga duulaanka cadowga lagu ah lagu yahay ka wada qeyb qaata safka mujaahidiinta soo gala muslimiinta macooda noqda cadowgaas waxa weyaan si kale oo laskaga dulqaadi karo iyo wada hadal ma jirte waa xabad ayaa la iskaga dulqaadi karaa qaab kale oo cadowgaasi waxaweyan deegaanada looga kicin kara male xabad unbaa looga kicin karaa jazaakum allahu khayran marka waxaweyan wax badan oo ku tusaale qaateen oo aragteene wacyigeena waxaweyan ha idin soo laabto safka mujaahidiintana soo gala wiilashaas cirdigana difaacaynan garabsiya aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa weliga walaa islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo ugu warramay idaacadan islaamiga alfurqaan